bismillahi raxmaani raxiim waa saa u sheegtay beri oo arbacaha waxaa magaalada muqdisho ka furmi doona shirkii golaha amniga qaranka oo shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xubnana ay ka yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waa la socotay oo golaha ammaanka qaranka waa tii nidaam cusub loo sameeyey iyo shuruuc cusub islamarkaana muxuu ahaa loo sameeyey secretariat marka ujeedadu waxay tahay kulankan in ay aada u lafa guraan go-aanadii kasoo baxay shirkii london iyo qorshihii amniga qaranka ee la diyaariyey dhaqangelintiisa waxaa kaloo u qorshaysan inay ka hadlaan sidii dalka looga xoreyn lahaa kooxaha argagixisada ah oo lasoo kaashan lahaa dhammaan dalkoo dhanna loogu dhaqangelin lahaa howlgalladaas waxaa kaloo qorshaysan in qorshihii amniga xasilinta magaaladan muqdisho iyo horumarka laga sameeyey iyo sidii loo dardargelin lahaa arrimahaas ayaa ugu waaweyn oo aan filayno in shirkan uu ka duwanaan doono shirarkii hore soomaaliduna ay inay aayaheeda ka tashato oo si soomaalinimo isugu timaado iyadoon lagu dhex jirinna waxay tahay dariiqo runtii muddada soo socotay oo haddana meesha ugu wanaagsaneed marayso madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajoon ay ka go-an tahay in golahan amniga qaranka uu noqdo mid runtii waddankan amnigii iyo nabadeyntii kusoo celiya marka waqorshihiisii iyo abaabul si wanaagsan buu u socdaa waayahay marka laga soo tago wasiir in shirkan ay ka qayb galaan madaxda dowlad goboleedyada yaa kaloo ka qayb galaya oo beesha caalamka ka socda runtii maya shirkan waa shir soomaali leedahay arimihii soomaaliya ee la shirtagtay london oo caalam kusoo ogolaaday ay ugu horeyso arrimaha amniga ayaa la rabaa in muxuu ahaa laga samaysto qorshe ballaaran oo ay dhaqan laga dhaqangeliyo dhammaan dalka oo dhan marka soomaali dhaxdeeda weeyaan kuma jirto beesha caalamka
waayahay shirka ma lagu soo hadal qaadi doonaa ciidamadii isku dhafka ahaa oo dowladda la doonaya in loo dhiso sideed iyo toban kun askariga gaaraya ma laga yaabaa in shirka lagu soo hadal qaado arrimahaas shirkaas waxay qayb ka tahay qorshihii istraatiijiyadii amniga qaranka ee la horgeeyey shirkii london waxaa kaloo iyadana xusub mudan in muxuuha golaha baarlamaanka wadatashi lagala sameeyey iyagana ay talooyinkooda ku biiriyeen talooyinkaas iyo qorshihii hore u degsanaa iyo dhaqangelintiisa iyo beesha caalamka doorka uga aadan sida ay muxuu ahaa soomaaliya meelaha u baahanta in laga taageero cunna qabateyntii dowladda ay codsatay iyo beesha caalamka laga sugayay dardargelinteeda marka waa arrimo badan oo runtii dhamaystiran oo la oran karo haddii sida madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo u dardargelinayo amniga iyo nabadeynta qorshahaas uu horgelana soomaalidu aada bay u dareemi doontaa una arki doontaa in dalkan uu noqday mid nabad ah amni ah horumarkiisii iyo laga fikiri doono